بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mudana guddoomiye aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay soo dhaweynta warbixinta waafiga ah iyo waanada iyo dardaaranka iyo tusaaleynta danafta guud ee soomaaliya iyo midda waajibaadka gaarka waa baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ee aada noo jeedisay waa ku mahadsan tahay intaa kadib mar kale waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo xildhibaanada baarlamaanka oo aan ugu hambalyeynaayo kalfadhiga sagaalaad ee uu ahaa kalfadhigii ugu dambeeyey madashan maanta xilliga maandeedka ee baarlamaanka oo aan leeyahay intii guddoomiyaha uu ka tilmaamay ayaa jeedideedu ku mudan tahay dhammaanteen waxaan waaye arag u nahay waktigaan oo kale bisha abril markii la maraayo xilligu dhammaadkiisu jira ka dhiman yihiin duruufaha aan ku wada sugnaan jirnay ee dowladnimadeena ku sugnaan jirtay waxay u baahan tahay inaan dib xasuusano iyo maanta meeshaan ku sugan arrintii taasoo ku timiday xilkasnimada dugsayka baarlamaankan ku timiday iyo hoggaankiisa ayaan leeyahay runtii waxay ka mid tahay guulaha dowlad dugsiga soomaaliya kusoo horeysay sanadahan dambe iyo xilligii aan joognay talada dalka baarlamaankan intii uu soo jiray muddadii muddadiis hadda sii dhammaanaysa ma ayan dhicin waxyaabo badan oo aan hore uga soo gudiyey casharro in laga barta ay tahay ayaan arrintaas ku jirta baarlamaanadii naga horreeyey oo xildhibaanada darabkale meeshaan fadhiya qaar badan oo kamid ay kamid ahaan jireen waddadii ay soo mareen markaan dib u eegno iyo safarkaan annaga hadda aan soo gabagabaynayno waxay aan fadhigaan kusoo gabagabaynayno meesha waddada aan soo marno dhibaato badan dagaal badan marmarka qaarkood diidiska keenin marmarka qaarkood dhaawac cusubgeysasho waxyaaba badan soo mara marmarka qaarkood wax soo saarka baarlamaanka oo hoos u dhacsanaay sanadkan xilligan hadda aan socono ilaahay wuxuu noogu gargaaray waxaasoo dhan inaan wax ka baranay oo ay gelid u tahay inaan wax baranay oo aanan u noqonaynin wixii qalad ee dhaca bini aadan aan nahay dhammaanteed waan qadameynaa iyo dhaqanka dowladnimada iyo dhaqanka baarlamentarianka oo mar walba nagu sii kobcayo oo aan kusii garaasanayno guud ahaan waxaan leeyahay marka hambalyo baarlamaanka federaalk ee soomaaliya xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka ka tirsanna waxaan leeyahay hambalyo soomaaliya waxay ku jirtaa waddo dheer oo hayaan ah oo ah dowlad dhisid dowladda kugargaarkeeda ugu wareegtay laba kun iyo tobankii waxaan leeyahay labadii kun ilaa maanta yacni waddadaas waan soo haynay maalin walbana maalinta ka dambaysa markaan si fiican dib ugu eegno waddadii aan soo marnay waan ka socod fiicnayn waan ka muuqaal fiicnayn waan ka waaye aragsanayn waana ka horumar badnayn dhinaca duuladisida duruufuhu ayadoo mar kastaba ay adkaayeen oo mar duruufuhu ay fududaayeen oo ay qurux badnaayeen aanay jirin hase yeeshee waxaan rabaa inaan dhaho casharkaa casharadaas aan baranay aan ku celino aan u gudbino baarlamaanada dowlad goboleedyada cusub ee hadda ayaguna soo jiraya waayo aragnimadaas aan la wadaagno haddaanu war waxii aan soo maray waayo waddadan waana dib badan tahay ka leexo tanna waa tii guusha iyo wanaagga noo keentay ku hagaaga oo ku tooso inaan dhacno aan waayo aragnimadaas la wadaagno baarlamaanka iyo waxay laga rabay intaas waayo laakiin markaan muuqaalka guud ee muddadaas aan sheegahay waa sidaas waa wax ugu faano waa wax maxaan ku idhahdaa maanta dowladnimada meesha aan joogno keenay ma aha keliya waxa baarlamaanka dhexdiisa ka dhacayay laakiin waxa dowladda bannaan reereeda kala duwan ee baarlamaanka bannaankiisa ka dhacay ama mucaamilaadka aan kala kulmayna caalamka labaatan iyo shan sano kadib andoo labaatan iyo toddoba sano kadib kun sagaal boqol sideetan sideed ayaa noogu dambeysay in dowladda soomaaliya iyo hay-adda lacagta adduunka wada shaqayn dhaba oo arrinta loo yaqaano staff monitoring program afka talaabijada s m p ay dowladda soomaaliya iyo hay-adda lacagta adduunka ay wada yeeshaan wasiirkeena maaliyadda laba bil ka hor wuxuu soo saxiixay barnaamijkaasi wada shaqaynta ah mar dambe labaatan iyo toddoba sano kadib maanta inay bilaabatay waxaan ka soo qaadayaa waa hal ka mid ah yacni waxay daliil u tahay caalamkuna inuu kusoo qancay soomaaliya dowlad mas-uul ah oo hay-adaheeda sharci sharci dejinta iyo fulinta iyo dhammaan ay mas-uul wada yihiin dirsayd siyaasadeed iyo dirsayd dowladnimo oo ka muuqda inay leedahay sidaas daraaddeed macaamilka lala wadi doono dowlad gudahood muddo kooban waxaan rajaynayna dowladda federaalka soomaaliya inay ku yeelan doonto muxuu ahaaye ay gaari karto ama access ah waxaa kalaa dugla u yeelan doonto hay-adaha lacagta adduunka si dalka dib u dhigsiisa uu dib u bilowdo soomaaliya maanta awood ay deyninkii hore kaga bixisana ma laha mid ay deyninka isku qaadatana ma laha maanta kayskaasaan ka gudbeynaa haddii ala yiraahdo dalka dib u dhigsiisii waxyaabihii qaarkeed mashaariicda waaweyn caqabadaha nagu ahaa ayaa meeshaan nooga dhammaanaya waxay ka mid tahay waxyaabaha tilmaamaya ama muujinaya wadada aan soo marnay iyo guulaha aan gaarayna waa runtiisuu guddooyinku sheegay in mandatekiina la siiyey ay ahaayeen labadaas qodoboo guddoonkaas ugu waaweynaaye constitution inaan constitution dhab ah oo kama dambaysa aan ka dhigno dib u eegis ugu sameeyo